bismillahi raxmaan raxiim waa ku soo qaadeen oo waa run weerarka de weerar wuxuu ahaa tuuriyo tuuryaha ay ugu talagaleen kolley sida ay dadku ay noo sheegayaan kolley hayo ramadaanka ee dhiigga banaystaan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca maxaa iga sheegi kartaa hal wiil oo dhalinyaro aha ku dhintay shan qofoodna waa dhaawac laba caruura weeye iyo laba haweena iyo nin odaya oo saddex qoys oo saddex meelood ku kala degan ah marka labada haweenka waxaan maqalay inay ku jirtay haweenay uur lahayd hahe haweenay uur le oo uurkii caloosha ay uga dhacday muxuu ahaayey firirkii ayaa jiray oo xuubka kore uu dilaacay ciidamada jabtiiyo hil walaal ayaana muxuu ahay gargaar deg deg u sameeyo waa la tolay haddee kolley muxuu ahay magaaladuna ma laha isbitaal guud oo magaalada ma jiro marka alxamdulilahi hadda waa la tolay waana fiican tahay xoolaha waa jiraan dameero waxaa kaloo jira muxuu aha adii guryo ay kusoo dhaceen halka qoryaha qoragaas uu kusoo dhacayo oo waxyeel la gaartay haddii khasaarahaasna kulley muxuu ahay mas-uuliyaddeeda ayagaaba muxuu ahay sheegan doona guddoomiye axmed waxaa kaloo aan maqalnay in shala galab dagaal isna uu ka dhacay jameeco shin tuulada la yidhaahdo ma jirtaa a dagaalku wuxuu ka dhacay jameeca shiin oo adiga noo jirta sideed iyo toban kilomitr muxuu ahay dagaalkaasina wuxuu ahaa dagaal u dhexeeyey dadka shacabka iyo kooxda al-shabaab muxuu ahaa dee dadka shacabka ayay weerar kusoo qaadeen inay xoolo ka dhacaan shacabkuna wuu ka dhiidhiyey wuu ka istaagay muxuu ahay way ka dagaalameen shalay subaxii ayuu bilowday dagaalkaasi subaxdii ilaa iyo tobankii subaxnimo ayuu gaaray waana haddee muxuu ahay sida aan wararka ku helay kulley ayaga khasaare ba-anaa soo gaaray dadka shacabkaana wax khasaaraha soo gaaray ma jiraan hadde xoolahoodiina way ka difaacdeen annaguna waan u gurbanay oo muxuu ahay waxaan tagnay meesha dagaalku ka dhacay wax horteen ayuuna soo afjarmo dadka rayidka ahaaba soo afjarayba marka waa xoolahaas un xoola baada oo handadaada ayay inay ka qaataan rabeen waana u suurtogeli weyse waa inay ku fashilmeen arrintaas xaaladda nolosha ee magaalada buulibarta maxaa iga sheegi karaysaa maadaama ay muddo go-doon ku jirtay wallahi daandureo meeshan muxuu ahay dadkaani waxa ku jiraan meel go-doona dad ayagoo iska tabaalaysan aaday u tabaalaysan yihiin dhibaatadoodu midna soo koobi kara ma aha marka haddee wax badanna haddee hay-adaha caalamiga iyo muxuu ahay ummadaha wax deeqda bixiyo intaba waan u sheegnay marka dhibaatadu ma yara dhibaato hadda laga soo koobi kara ma aha dhibaatadu aad bay u ballaaran tahay u baaxad weyn tahay hadde ilaahana ka qaadi kara kolley muxuu ahay waanan u dirnay dawladda dhexe iyo hay-adaha caalamiga iyo dadka shaksiyaadka ahee waxaysta intaba waan ugu qaylo dhaaminay wax qaylo dhaantii kasoo jawaabayna ilaa hadda waxaan ka haynaa shirkadda hormuud ayaa muxuu ahay wax yaroo deeqa oon ku fillayn soo gaarsiisay